wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax booliiska soomaaliya oo gacanta ku soo dhigaya shakhsiyaad ay sheegeen inay ari ka xadeen xaafado ka tirsan magaalada muqdisho mudane ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo kulan la yeeshay golaha wakiilada maamulka puntland laba boqol oo qoys oo ka mid ah dad barakacayaal ah oo degmada luuq ee gobolka gado ay hay-adda sodma gaarsiisay deeq raashin ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo magaalada riyaad kula kulmay iyo wasiirka arrimaha dibadda boqortooyada sacuudi carabiya guddiga ashaxa kormeerka doorashooyinka somalilan oo ganaax lacageeda ku xukumay qaar ka mid ah xisbiyada maamulkaasi dababka dhaqanka hirshabeelle oo guriga ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ku heshiisiiyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle iyo ugaas cabdiraxmaan ugaas cabdulaahi
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha oktoobar sanada laba kun afar iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subax haatanna kusoo dhawaada qodobadaasi oo faah-faahsan booliiska soomaaliya ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen xubno ku eedeysan in muqdisho ay ka geysteen falal xatooyo ah ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaana saldhigga booliiska degmada wadajir ayaa soo xiray saddex eedeysane oo ka mid ah shabakada ku eedeysan xatooyo xoolo dadweyne oo ay ka mid yihiin xoolo nool gaar ahaan ari kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay muuqaaladoodu ay si weyn ugu baaheen baraha bulshada waxaa la sheegay waxaa boolisku ay sheegeen in xubnahan ay kasoo qabteen qeybo kamid ah degmadaasi kuwaasi oo horey loo baahiyey muuqaal ay duubtay kaamirada qarsoon ee c c t v-da taasi oo muujinaysay amase muuqaalkaasi laga arkayay raggaani oo gaari ku xadaya ari waxaana haatan booliisku ay sheegeen in saddexda eedeysane ee ku eedeysan in xaafado ka tirsan muqdisho ay ka xadeen ariga haatan gacanta lagu dhigay taliska booliiska qeybta guud ee gobolka banaadir ayaa waxa ay soo xireen xasan cabdi maxamed iyo weliba maxamed maxamuud xasan iyo sidoo kale maxamed maxamuud xasan oo isna loo haysto in uu ari ka xaday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kaasi oo dhowaan lagu arkayay muuqaal si weyn ugu baahayay baraha bulshada waa tan iyo markii muuqaalkaasi uu soo baxay ayaa booliisku waxa ay sheegeen in ay bilaabeen howlgallo ka dhan ah dadkaasi amase howlgallo lagu baadigoobayo xubnahaasi ku eedeysan xatooyada xoolaha dadweyne haatan ay ku guuleysteen inay gacanta kusoo dhigaan shakhsiyaadkaasi loo haysto falalkaasi xatooyada ah dhinaca kalena haddii aynu eegno dhegeystayaal kulan siyaasadeed ayay yeesheen golaha wakiilada puntland iyo sidoo kale xubnaha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowlad goboleedka puntland cabdirasaaq axmed sayid iyo sidoo kale oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka iyo xubno ka tirsan wakiilada maamulkaasi puntland ayaa xalay kulan muhiim ah waxa ay la qaateen xubnaha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan xubnaha labada aqal ee baarlamaanka ku matala maamul goboleedka puntland kulanka ayaa daba socday kulamo horey ay labada dhinac u yeesheen kaasi oo xarunta aqalka wakiilada puntland xalay ka dhacay waxaana looga hadlay kulankaasi arrimaha federaalka iyo sidoo kale siyaasadda dalka qodobada ugu muhiimsan ee kulanka xalay kasoo baxay ayaa waxaa ugu weynaaya gudoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdirasaaq axmed seed oo halkaasi hadal ka jeediyey ayaana caddeeyey in puntland ay si buuxda u aqoonsan tahay dastuurka federaalka ee laba kun labaiyo tobankii isagoona sheegay amase yiri dastuurka laba kun labaiyo tobankii waa as-aaska nidaamka federaalka dalka waana muhiim in la ilaaliyo qodobada iyo sidoo kale mabda-aasi waxaana sidoo kale xubnaha ay xalay ka hadleen arrimo dhowr ah oo ay ugu horeeyaan arrimaha siyaasadda guud ee soomaaliya iyo sidoo kale kadoodista xaaladda siyaasadeeda dalka qeybsiga kheyraadka dabiiciga ah nidaamka doorashooyinka awooda qeybsiga siyaasadeed iyo sidoo kale arrimo kale ay ka mid yihiin dastuurka dalka waxaana sidoo kale kulankaasi diiradda lagu saaray arrimaha bulshada iyo sidoo kale mashaariicda waxbarashada iyo arrimaha kale ee horumarinta guud ahaan geyiga soomaaliyeed ugu dambeyntii kulanka ayaa ahay mid furan amase waa kulanka ayaa ah mid furan oo u dhexeeya amase la filayo in laga soo saaro qoraal dhammaystiran oo daaha furankaasi oo xubnuha amase xubnuhu ay kasoo saari doonaan dhinaca kalena haddii aynu eegno dhegeystayaal laba boqol oo qoys ayaa waxaa oo barakacyaal ah ayaa amase kasoo barakacay dagaalka degmada luuq ee gobolka gado ayaa waxaa hay-adda sodma ay gaarsiisay raashin deeq ah qoysaskan oo ka kooban laba boqol oo qoys oo danyara ah ayaa halkaasi lagu qeybiyey raashin ay ugu tala gashay hay-adda sodma waxaana qaar ka mid ah waxaana warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah dadkaasi la gaarsiiyey deeqdaasi raashinka iyagoona ka mahad celiyey gargaarkan soo gaarsiiyey
alxamdulilaah rabbilcaalamiin maxaa aad aad u mahadsan wasaaradda gargaarka masiibooyinka jubbaland oo kaashanayso hay-adda sadma ayaana soo gaarsiisay maanta laba boqol oo qoys aad aad baad u mahadsan tihiin raashinkii aadna soo gaarsiisteen wasaaradda iyo hay-adda sadma oo iskaasanayo waan bixinnay waa lagu fadhiyaa dadkii diyaar weeye labadii boqoloo qoys waa diyaar hadda inaan aan ayagoo qaadanayo oo soconayaan inaan intisinaan rabnaa aad baad u mahadsan tihiin hay-adda iyo wasaaradda iyo hay-addaba aad bay u mahadsan yihiin gargaarka ay noo fadhiyeen laba boqoloo qoys bayna soo gaarsiiyeen ilaahay baa mahadla idinkaa ku mahadsan dad tabaalaysan tuulooyinka ka imaaday tuulooyin oo khatara ka imaaday tuulooyin lagubi ka imaaday ayaan raashinka siinay hadda ayay qaadanayaan haddee baahida jirkud maanta lama koobi karo ciddii waxa soo gaarsiiso waa taariikh taariikhdaa husayso
bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa man laa nebiya bacda alxamdulilah alxamdulilah mahadoo dhan alle u sugnaatay alle ka sokow wasaaradda masiibooyinka iyo gargaarka jubbaland iyo madaxweynaha jubbaland oo yaan u mahad celinaynaa iyagana waxay soo kaashadeen hay-adda sadma insha allahu tacaalaa sidii sharaf leh ayay nagu soo gaarsiiyeen si sharaf lehna waan ku bixinnay insha allahu tacaalaa laba boqoloo raashin ah ilaahay intii mahada ka gaarto dadkanna dad la caawinaayo inay ka baxaanaan ilaahay oga rajaynaynaa insha allahu tacaalaa qof walba wuxuu qaatay sokor iyo bariis iyo bur saliid timir xiranuu qaatay waa kana la dul fadhiyo insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markii u horraysayna ma noqon doonto waxaan rajaynaynaa in layska warqabo markii labaad iyo markii saddexaad iyo markii shanaad bay noqoto insha allahu tacaala barakaac badan baa jira xaalad ilaahay uunu ku filan yahaa jirta ma ogi xaalad bini aadam keliya wax ka qaban kara maaha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مركور إلهي بمهد الشكر إسكاله وعن هل كان مهد علينا وزارد مسي... وزارد قرقارك مسيبوينك إيوه هي أدى الصدمة وإسكاشنا أيا وحين سوق قارسين لبا بقلو قفوت ولبا بقلو قويس بين سوق قارسين وحان مرغاتك أنها أتولوين كاسكي يمد tii maxaa la yidhaahdaa degmada yurkud ahayd daraad baa waxna la soo gaarsiiy waa siinay haddana tuulooyinkii ay waxna soo gaarsiiyeen aad bay u mahadsan yihiin ilaahay baa mahad iskale insha allahu intaana in ka badanna waa rajaynaynaa hay-adaha iyo dadka soomaaliyeed annaga dadka soomaaliyeed nooma kala aha qabiilna ma nihin ummaddan islaamka oo soomaaliyeed oo soo barakacday ciddii wax soo gaarsinaysa si aad baan u soo dhowaynaynaa qabiil shaqo kuma lihin dadkan waxa weeye dad islaama weeye ummaddan ba maxaa la yidhahdaa dhibaatada ku dhacday oo soo qaxday in wax la soo gaarsiina aad baan u soo dhowaynaynaa cid walba oo soomaaliyada oo maxaa la yidhahdaa ciddan wax soo gaarsinaysa waa soo dhowaynayna
dhanka kalena haddii aynu eegno guddiga anshaxa een, iyo kormeerka doorashooyinka somalilan waxaa ganaxyo lacageed ay ku xukumeen qaar ka mid ah xisbiyada maamulkaasi sida wadani iyo xisbiyo kale oo ka tirsan amase ka een, ka dhisan eh, somalilan waryaheena cabdiwahaab curguje ayaa warkaan hargeysa nooga soo diray
guddiga anshaxa iyo kormeerka doorashooyinka somalilan ayaa maanta ganacyo lacageed ku xukumay xisbiyada wadani kulmiye iyo sidoo kale urur siyaasadeedka ka ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo golaha deegaanka ee degmada hargeysa kuwaasoo guddigu sheegeen inay jebiyeen xeerka anshaxa iyo habdhaqanka xisbiyada iyo ururada siyaasadda ee somalilan
maanta oo ay bishu tahay toddoba iyo labaatankii bishii tobnaad labada kun iyo afar iyo labaatanka annagoo ah ee, guddida anshaxa xalinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka waxaan halkan ku soo gudbinaynaa een, war-saxaafadeedkan oo- oo ah anshax marin eh, xisbiyada qaranka ee kulmiye wadani iyo urur siyaasadeedka ka annagoo ah guddida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka markaanu aragnay habdhaqanka iyo anshaxa een, xisbiyada iyo ururada xeer lambar 02 2024 iyo xeerka guud ee doorashooyinka xeer lambar 91 2023 iyo xeer lambar afar iyo toban 2023 markaanu aragnay in xisbiyada wadani iyo kulmiye iyo ururka kah ay caadaysteen qaa- qaadanna waayeen digniinihii iyo habraacyadii doorashooyinka ee ololaha loo asteeyey markaanu aragnay in xisbiga kulmiye uu sii watay ololihiisa doorashooyinka ee gobollada iyo degmooyinka dalka maalmo iyo habeenno aanu u lahayn ororaha doorashooyinka isla markaana uu qabsaday xaflado iyo shirar ay ku qabsanayaan hudheelada iyo meelo kaleba labo waxaa mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye kulmiya ay wareegto magacaabida ku soo saareen qaar ka mida shaqaalaha dowladda isla markaana qaar ka mida agaasimayaasha guudna ay si toosa u wadaan ololahaas taasoo ka hor imanaysa digreetadii madaxweynuhu uu ku soo saaray inaan shaqaalaha dowladdu ka qaybgeli karin ololaha doorashooyinka saddex sidoo kale xisbiga wadani si lamida wuxuu sii watay ololihiisa gobollada iyo degmooyinka dalka habeenno aanu lahayn ololaha doorashooyinka isla markaana wuxuu qabsaday xaflado iyo shirar ay ku qabsanayaan hu- hudheelada kaas oo ka baxsan wakhtiyadii iyo maalmihii loo asteeyey afar urur siyaasadeedka kaah waxa uu ku gafay habraaca loo qorsheeyey wakhtiga ololaha bilow iyo dhammaadba urur siyaasadeedka kaah waxa uu bilaabay ololihiisa diyaargarowga shantii galabnimo iyadoo loo asteeyey inuu bilaabo sideedda habeennimo waxa kale oo ay baalmareen wakhtiga loogu talagalay inay dhammaystiraan diyaargarowga iyo goobaha ay ku diyaargaroobayaan iyaga oo wata gaadiidkoodii iyo gaadiidkoodii iyo sameecado waaweyn
qodobkaasina waxaa ugu dambeeyey dhegeystayaal warka subaxa guud ahaan warkii subaxaad ka dhegeysaneyseen raadiyaha dalsan intaasi ayaynu kusoo googeynaa ciddii wararka igu segaan waxa ay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leedahay
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel